Tacbashada dalagyada kala duwan ee beeraha iyo wax soo saarka ayaa ah waxyaabaha uu ku horumari karo dalka iyo dadkuba dhulka Soomaaliyeed ayaana ah mid qani ku ah wax soo saarka kuna wanaagsan beerashada dalagyada kala duwan. Deegaanka Baarsan Gooni oo dhaca duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku nool bulsho ay noloshoodu ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha nool iyo sidoo kaleeto tacbashada beeraha. Haweenka deegaankaasi ayaana kaalin libaax ka qaata wax soo saarka deegaanka. Qaar ka mid ah haweenka beeraleyda ah ee ku nool deegaanka Baarka ayaa ka warbixiyay kaalinta ay ka qaataan tacbashada beeraha deegaanka iyo caqabadaha ay kala kulmaan.
Beeraley aan nahay aan ahay maamada beeraley aan ahay marka beeraha waxaan tacabaa galeyda ee maxay aheyd digirta een maxay aheyd ee, isheeg ee, bocorka yaanyada tacabnaa ma fahante marka bocorkii iyo yaanyadii hadnaa naga go-eysab ilaahay rasuulka og marka saddex bilood waa beerahan aan sugaynay alxamdu rabbil caalamiin biyaha waa naga baxeen hadda galeedii cudur iyo waxa u amaaday ee kii kale maa daaqahay duwaagta ma fahante marka alxamdu rabbil caalamiin hadda waa iskfafalhaynaa ee maxaana sunaa ku shubhaynaa akhrisanhaay waa ku shubhaynaa wax anaga aan dhaafeena male marka alxamdu rabbil caalamiin beerihiyaa iska falahaynaa beerihii waxa waaye alxamdulillah shukuur wixii ka helno buustayaalka ku shubaneena kadib waa haddii macana wax aynoo go-aan macana aynaa go-dan alxamdulillah shukuur rabbil caalamiin deer horta wax qurax ma baxo gu-ah xelah gu-ah saan oo kale wa deertin waxa waaye baahadeedaa badan intee lahaas waxa waaye ilmaha dhuxusho u gooy koo bostado usoo fal shin uu gad leeway waxaa lagu buufinaa diisdiis cagaarasho intaasaa lagu buufinaa maalintii haddaan amaado bosta iyo bar waa ka falaha dhulkan yaanba lama markisiya yaanba hor hataan bosta iyo bar ma fadhiin maalin halahan ilaa halahan oo gabadha anaga aa falni tanaa fadhiin maalin dhulkan hadda halii anaga aa fadhiin laba horta bil iyo bar ahaan dhulkan waa fadhiini hadda yaanba lamada labadan bir waa hir waa neebsaday dhul qalac qalac ayaas ah dhulka saa ma ahayno Ba- waxaa la bixinaya buraa la dejinaya سترة. waxaan isku dibirna ma haysano hadda sidan ama saddex biloodaa la dul deganay hadda wax qaabale ma ka soo baxay ma arkay sidan hadda markaan isku jid ma ma noqon karaa kayfiyada kanti dhay ma arkay waxay ka imaanaayo soo dibirtana ma haysatid haba an yar anna waxaas xagga dowladda xaggeeda gargaar un ka haysanna ma jirto